soomaalida degan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa markii ugu horreysay astaantooda qaran iyo hiddahooda waxaa lagu daray derbi ay ku dhegan yihiin astaamaha jaaliyadaha degan dalka australia warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada melbourne ka soo diray waryaha v o eda ibraahim cumar baafo
safarkan dheer ee in soomaalida halkan astaantooda la geliyo waxaa ka shaqeeyey injineer cabdulaahi aaden oo siddeetamaadkii waddankan yimid isagoo kaashanayay ururkiisa hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waa kan injineer cabdulaahi oo ka waramaya sida uu arko fakirkiisii guulaystay arrintan muddo adi ilaa saddex iyo afar sano laga joogo ayaan waxaan soo wadnay in derbigan aan ka qayb galno because aan degannahay aan degannahay waddankan aan degannahay especially magaaladan melbourne aan wax ka degannahay waxaan rabnay inaan mataqaanaa ka mid noqonno communitiga lagu xusay derbigan oo lagu sharfay inay yihiin dadka magaaladan degan khaasatan southeastiga degan inaan nahay marka codsigaan u soo qorannay codsigii mudduu soo socday marka markii lasoo oggolaaday haddana covid nkiyaa dhacay marka saas daraaddeed adigu waa waxay maantay soo dhammaadeen alxamdulilah inaan ka mid noqonno jaaliyadaha degan waddankan khaasatan jaaliyadaha degan magaaladan melbourne derbiga waxaa laydhaha derbiga saaxiibtinimada austraaliya iyo communitiga waddankaas degan marka dalal badanaa waddankan degan marka dadka soomaalida ah inay iyagana waddankan qayb ka degan yihiin marka saas daraaddeed waxaa waaye maaragtay derbiga inaan ka mid noqonno oo annagana aan ka mid noqonno dadka waddankan degan aan ka mid noqonno
aqoon-yahano iyo dhallinyaro soomaaliya ayaa iyana goobjoog ahaa iyagoo iga warramay dareenkooda siday u arkaan arrintan waxaan horta aad iyo aad ugu mahad celinayaa injineer cabdulaahi oo muddo badan ka soo shaqaynayo marar badanna ila soo socodsiiyey arrintan markuu ila socodsiinaya arrintaanayta aniga uma malaynaya inay saas u ballaaran tahay oo ay ummado badan ka soo qayb galeen annagana sharafay noo tahay inaan maanta meeshaas ka muuqanno soomaali community waa badan tahay labaatan iyo lix kun oo qofoo faamiliya deggan marka meel walbo aan degannahayn haddii aan saas oga muuqanno waxaan noqonaynaa dad mataqaanaa maxay ahato la ictiraafsan yahay oo dawladdana ay arki karto laakiin marka intaasoo community ay wax ku leeyihiin oo adiga aadan wax ku lahayn magaaladana aad deggan tihid waa dhibaato marka adiga inaa ismuujisid waa waa fursad qaaliya aad baana ugu faraxsannahay jaalidda austraaliyana oo magac iyo sharaf bay u soo jeedeen ummadda soomaaliyeed maanta laga bilaabana waxaan ka mid ahna bulshada la aqoonsan yahay inay degaankan austraaliya ka mid yihiin xuquuq iyo wanaag ay ku leeyihiin taasna waxaan ugu mahad celinayaa injineer cabdulaahi aadan oo maaragtay hawshaa ka soo shaqeeyey maanta waxaan iskugu nimid barnaamij lagu dahfuraayo calanka soomaaliya oo ay qabanqaabisay city of kensha barnaamijkan waxaa ka dambeeyey ururka somali cultural association oo cabdilaahi aadan uu ahaa gudoomiye runtii wax lagu farxo barnaamij fiican waayo calanka soomaaliya yani aqoonsi fiican oo derbigaa lagu dhejiyey muddo hadda qarni ka badan uu dheganaan doono waana talaabo aad u fiican runtii waana soo dhaweynayna aad bi aadaan ugu farxsanna
walaal maanta waa farxad aan la soo koobi karin oo ummadda victoria keliimaan ummadda australia ku nool oo dhan u soo hooyatay ee khaasatan ummadda soomaaliyeed u soo hooyatay weeye waana wax muddadii ay soomaalida ay halkaan imaatay ay ku dadaalaysay in ay hesho xorriyaddooda iyo dhaqankooda inkastoo ay soo jireen laakiin maanta waxaan muujinnay inaan ka mid noqonnay dadka walaalaheenna ah ee na soo dhoweeyey waxaana tusnay wada dhaqan marka tan waxayna tusaysaa isdhexgalka walaalnimo ee adduunka astaanta halkan la suray ayaa waxay raadraac u noqonaysaa jiilka kale ee soomaaliyeed halkan ku dhalan doona tobanaanka sano ee soo socda sida uu sharxayo aqoon-yahan saalax marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii soo qabanqaabiyo ugu horeeyo ee injineer cabdulaahi aadan oo arrintan ka soo shaqeeyey wax badan iyo somali culture association in aan ka mid noqonno astaan calankeenii ah derbigan lagu dhejiyo aan ka mid noqonno jaaliyadaha degan ee victoria ama city of casy waa arrin taariikhi ah waa arrin noqon doonto generationka imaan doono xataa annagu haddaan tagno yacni ay noqon doonto weligood meesha ka muuqata inaan waddankan ka mid nahay inaan degnay marka waa arrin aad iyo aad taariikhi u ah laguna farxo ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia